بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل العشاء wuxuu baabu yahay cishaha fadligiisa markaan ka soo baxnay waqt اlcishaa wuxuu halkaan ka gelayaa fadlu اlcishaa salaada cishaha fadliga ay leedahay xadaanaa yaxya ibnu bukayr yaxya ibnu bukayr aabihii magacii ay cabdالlah yaxya ibn cabdilah ibn bukayr bukayr waa awowgiis waa yaحyى بن cabd لlah بn bukayr qaala xadaثna الlayث waa layث بn sacd alayث بn sacd kunyadiisa waxaa la yihahdaa ay cabdالعaزيiز kunyadiisa waxaa la yihahdaa abوالxاariث عan عqayl محمد بشير وعقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت waxay tihi actama rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalama leylata bاlcishaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeen ayuu cishaha dibdhigay wadalika qabla an yafshuwa اlislaam arrinkaasina waxay ahayd islaamnimadu intaysan faafin ka hor falam yakhruj ma soo bixin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xataa qaala cumar ilaa cumar uu yidhi radia allahu canh naama الnisaaءu wالsibyaan rasuulkii ilaahay waa dumarkiiyo carruurtu way hurdeen fakharaja nebigu calayh isalaatu wasalaam waa soo baxay faqaala liahli اlmasjidi masaajidka ehelkiiba wuxuu ku yidhi maa yantadiruhaa aad maa yantadiruhaa axadu min ahli اlardi hayrakum maa yantadiruhaa ma sugayo axadu axad oo min ahli اlardi ahlulardiga ka mid ah hayrukum oo adinka hayrkiina yacni dadaan adinka ahayn oo salaadaan sugaayahay ma jiro waktigan cid soo jeeda oo salaad sugaysa oo adinka aan ahayn ma jira buu yidhi nabig alayه الsalaatu wasalaam xadiidka marka wuxuu daliil yahay fadlu salaati الcishaa maxaa yeele waktigaa salaad la tukado cid suganaysaah waxaa ka jirtay asxaabu الnabiy salى الlah alay slam zamanka waa muslimiinta oo waktigaa suganaya inay tukadaan salaat الcishaa xadaثna moxamed ibn اlcalaa qaala akhbarana abu usama wa xamaad ibn usama عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال wuxuu yihi كنت أنا وأصحاabي anigii صaaxiibadeen waxaan ahayn buu yidhi الذiina qadimuu macii صaaxiibadaasoo aniga macii ila soo galay في السaفيinati doonta aan ku wada nimid نuزuuلا degitaanka fii baqiici buطxaan aan ku degna meesha la yihahdo baqiici buطxaan والنabiyu salى الlaه عalay slam nebiga عalaيه الصلاaةu وسلاamna bالmadiina magaalada madiine ayuu ku sugnaa fakaana yatanaawabu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam waxaa tookaysan jiray nebiga calayh الsalaatu wasalaam cinda salaati اlcishaaءi salaada cishaha agteeda kula leylatin habeen walba waxaa aadi jiroo tookaysan jiray nafaru minhum koox saaxiibaday ka mida fawaafaqna الnabiya salى اllahu عalيه wasalam ana waasxaabii waxaan waafaqna buu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam aniga iyo saaxiibaday walahu walxaal lahu nebigu uu leeyahay bacdu shugli mashquul qaarkii xoogaa waa mashquulsanaa fii bacdi amrihi arrimihiisa qaar ka mida ayuu ku mashquulsanaa fa actama bisalaati salaadda ayuu dib dhigay xata bahaara alleylu ay xata intasafa alleylu ilaa habeenkii uu kala bargaaray waa habeenka markuu mugdigiisa bato oo kala bar uu gaaro uma kharaja الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam kadib nebiga calayh الsalaatu wasalaam ayaa soo baxay fasallaa bihim saxaabada ayuu dujiyey falamaa qaضىa salaatahu markuu salaadiisa ka baxu dhammaystay qaala wuxuu yidhi liman xadara dadkii u soo xaadiray buu wuxuu ku yidhi calىa rislikum tartiibtiinna macnaa si degan ku jooga calىa rislikum bimacnaa waa ta'anow ta'anow waa suga u kaadiya tartiibsada abshiruu bishaaraysta inna min nicmati اllaahi calaykum nicmad nicmada allah subxaana wa tacaala ama nicmooyinka alla idiin nicmeeyo waxaa ka mid a annahu laysa axadu min annaas ma jiro axad dadka ka mid ah oo yusallii haadihi saacata saacaddan tukanaya hayrukum oo adinka kayrkiina ow qaala ama wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam maa sallaa haadihi saacata axadu hayrukum ma tukan saacaddan axad adinka kayrkiina qof aan adinka ahayn oo wakhtigan tukanaya ma jiro laa yadri ma garanaya buu yidhi aya alkelimatayni labada kelimadood qaala midda uu yidhi ma garanaayo macnaha waa shaki min araawi labada kelimadood middou isticmaalay qaala wuxuu yidhi qaala abuu muusa abuu muusa wuxuu yidhi farajacnaa waan noqonnay fafarixnaa bimaa samicnaa waxaana ku faraxnay wixii aan ka maqalnay min rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii aan ka aan ka maqalnay waan ku faraxnay buu yidhi xaafid ibn xajar raxmat ullahi calayh wuxuu yidhahda fiihi dalaala xadiidkan suurka u sharaxaya wuxuu yidhi fiihi dalaala daalka in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo labaduba way bannaan tahay fi luga fiihi dalaala wa fiihi dilaala fiihi xadiidkan waxaan ku sugan dalaalatun tusid wax tusinaya calaa ana ta'khiira الnabiyi salى اllahu alay wasalam dibdhiga nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa haadihi algaaya ilaa gaayadaas iyo wakhtigaa dambe inuu cishaha u dibdhigo lam yakun qasdan ujeeddo kama ahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkan waxaa ku sugan wax tusinaya dibdhigaasi inuusan ahayn miduu u qasday nebigu sala allahu alay wasalam wa miluhu waxaa ka mid waxaa la mida qowluhu fii xadiidi ibni cumar alaati qariiban qowlka nebiga calayh isalaatu wasalaam oo fii xadiid ibni cumar alaati a imaan doona buu yidhi qariiban mar dhow uu leeyahay shugila canha leyla nebiga calayh isalaatu wasalaam cishihii ayaa laga mashquuliyey habeen macnaa waa la mashquuliyey xadiid ibni cumarna in la mashquuliyaa ku jirta xadiidu abi muusaana in la mashquuliyey ayaa ku jirta ilan wuxuu yidhi walahu bacdu الshugli fii bacdi amri nebiga alayه slat slam xoogaa mashquulow lahaa oo arrimihiisa qaar ayuu ku mashquulsanaa arrimahaas uu ku mashquulsanaana waxaa lagu macneeyey inay tahay fii tajhiiz اljeish ciidamuu diyaarinayay nebigu salى اllah alay slam oo khaswo iyo duulaan uu u diyaarinayay sha'nigoodu ku mashquulay arrintaasa waxay keentay inuu cishihii ka soo daaho wakhtigii hore ee tukan jireen wakadaa qowluhu sidaasoo kale qowlkiisa fii xadiidi caaisha actama bisalaati leyla actama bimacneed waa maxay bimacnaa waa akhara waa dibdhigay habeen buu dibdhigay yadullu calaa ana dalika lam yakun min sha'nih axaadiistaas waxay tusinayaan calaa ana daalika arrinkaasi lam yakun min sha'nihi sha'niga nebiga inuusan ahayn joogto uma ahayn rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu habeen walba cishaha kala barka habeennimada gaarsiiyo joogto uma ahayn waalfaysalu fii haadaa waxaa wax kala saaraya fii haadaa arrinkan xadiidu jaabir waa xadiidu jaabir faysalada arrinkan waa xadiidu jaabir xadiid jaabir ayaa kala xukumaaya oo kala saaraya xadiid jaabir muxuu ahaa wuxuu yidhi kaanuu ida ijtamacuu cajala wa idaa abda'uu akhara xadiidkaas waa xadiidka lagu xukumaayo cishaha oo caadada iyo dhaqanka nebigu kaasuu ahaa calayh isalaatu wasalaam hadduu arko inay soo hormaraan inuu wakhti hore dujiyo haddii ay dib dhacaanna uu dibdhiga cishaha amaa mar walba inuu nebiga cishaha dibdhigo calayh isalaatu wasalaam joogto uma ahayn marka xadiid abi muusa arrinkan ku saabsan iyo xadiid ibni cumar oo asna dibdhaca tusinaaya dhammaan waxaa lagu ximbaarayaa wuxuu nebiga u dibdhacay inay tahay licaari wax soo darriyey inay tahay laakiin waxaa joogtada iyo caadadau ahaa waxa weeye salaada cishaha inuu fiiriyo xaalka dadka musalliinta ah hadday aadi soo xaadiraan oo ay masaajidka soo buuxiyaana waa u dadejinayaa hadday soo daahaanna waa u dibdhigaya xadiidkan waxaa ku jira xadiid abi muusa fadlu salaati اlcishaa salaada cishaha fadliga ay leedahay waa ku caddahay maxaa yeele nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi nicmooyinka alla idinkugu nicmeeyo waxaa ka mid a inaysan saacaddan jirin qof tukanayo oan adinka ahayn macnaha waa nicmo ilaahay adinka idinku gaar yeelay waay waa cibaado cid kaloo la timaadaayo wakhtigaani aysan jirin ilaa adinka mooyaane nicmooyinka alla idiin gala subxaana wa tacaala mid ka mida way qowluhu farajacnaa wa farixnaa waa ku faraxnay fii bacdi nusakh waxaa ku jira farajacnaa farxaa farxaa macnaheedu waxa waaye annagoo faraxsanaa noqonay oo farxaa waa jamcu farxaan farxaan waa manaa waa mid faraxsan wa jamceedu waa farxa farajacnaa wa farixnaa walibacdihim farajacnaa farxaa xaafid ibn xajar aa dhahay walibacdihim farajacnaa farxaa wawaqaca cinda muslim kariwaayati اlأulىa wa sababu faraxihim ujeeddada ama sababtay u farxeen waxaa waaye cilmuhum biاkhtiصaasihim bihadihi اlcibaada wa sababu faraxihim farxaddooda waxaa sabab u ah cilmuhum ay cilmu الصaxaaba aaabaa saxaabada ogaanshahooda ay og ogaadeen biاkhtiصaasihim ayaga inay gaar la yihiin bihadi اlcibaadati cibaadada waxay ku farxeen cibaadada inay ayaga gaar la yihiin allatii cibaadadaasoo hiya nicmaة cudmaa oo ah nicmo weyn cibaadadaas oo ah nicmo weyn oo ilaahay ku gaar yeelay subxaanaه wa taعaalى mustalzimatun nicmadaasoo laasimsanaysa buu yidhi lilmahuubati اlxusnaa abaalmar abaalmar aada u wanaagsan maca man daafa ilaa dalika ayadoo lala qabo wixii arrinkaa loo idaafeynayo oo ah min tajmiicihim kulankooda fiiha salaadaasi ay ku kulmaan khalfa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam jamcintooda khalfa rasuul ay ku jamcaan ayadoo haddana taa lagu daraayo loo idaafeynayo calaa kullin waxay ku farxeen uu leeyahay farajacnaa fafarixnaa way caddahay oo farxaddaasi waa nicmadaas loo sheegay ee ilaahay uu ku gaar yeelay subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu ugu bishaareeyey baabu maa yukrahu min annowmi qabla alcishaa wuxuu baabu yahay waxa la karaahiyeysanayo min annowmi oo ah hurdada qabla alcishaa'i cishaa hortii hurdada la karaahiyeysanaya qabla alcishaa ayuu baabu yahay xadaanaa moxamed ibnu salaam قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم نبي عليه الصلاة والسلام وحو كراهية سنجري هرددا قبل العشاء عشاء هرتي والحديث إيا الشاكذا بعدها عشاء قد أشي الله شاكيو نبي هو كراهية سنجري عليه الصلاة والسلام إن عشاء هرتي الله سيحضه إيا عشاء هرتي إن عشاء كذب الله شاكيستو annowm qabla alcishaa waxaa loo karaahiyeysanaya wuxuu ku dhaafinayaa salaat alcishaa annowm qabla alcishaa wuxuu sabab u noqonayaa inay ku dhaafto salaatu alcishaa marka maadaama laga yaabo qofka haddii uu seexdo qabla alcishaa inuu jamaacada ugu yaraan salaadda jamaacada uu ka takhallufo waa makruuh in la seexdo salaaddii cishaha kahor oo waa inaan la seexan oo salaadda la sugto cishaha atirmidi raximah اllah wuxuu yidhi kariha akharu ahli اlcilmi annowma qabla salaati اlcishaa kariha akharu ahli اlcilm annowma qabla salaati اlcishaa ahlulcilmiga badankood waxay karaahiyeysteen hurdada la seexanayo salaadda cishaha ka hor warakasa bacduhum qaarkoodna way banneeyeen buu yidhi fiihi yacni hurdada qabla cishaa la seexanayo fii ramadaana bisha ramadaan ayay banneeyeen khaasatan gaar ahaan qaara waxay yihahdeen fii shahri ramadaan way bannaan tahay in la seexdo qabla alcishaa laakiin wax khasisaya ama gaar yeelaya ramadaan ma jiraan saa darteed karaahiyadu waa caam fii ramadaan wa fii gayrihi annowm qabla alcishaa waa makruuh walxadiida bacdaha sheekada la sheekaynaya bacda alcishaa waa midda aan wax macnaa lahayn waa sheekada aan loo baahnayn oo xaaje iyo dan keenaysa hay aysan jirin amaa sheekada xaajada ay keenayso ama faa'iido leh waa bannaan tahay bacda alcishaa ka mudaakarati اlcilm sida cilmiga in la mudaakareeyo bacda alcishaa ka xadiidi الrajuli maca ahli sheekaysiga ninka uu reerkiisa la sheekaysanayo salaadda cishaha kadib iyo wixii la mida oo xaaje iyo dani ay keenaan laakiin xadiidka iyo sheekada bacda salaati alcishaa oo wax xaaja oo keenaya iyo wax faa'iidaahu ku jira aan la arag waa makruuh sababta loo karaahiyeysanayoona waxaa waaye haddii qofka uu istirsaalo ama uu sii daa'imo sheekada bacda alcishaa waxay gaadhsiinaysaa inuu hurdada ka daaho hadduu hurdada ka daahana maxaa ka dhalanaya inuu salaatulfajri ka daaho marka meeshaa mafsadaa ku jirta waa inuu marka waqti hore seexdo si uu salaadda u seegin ama salaadda aysan u dhaafin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin